agagaarka isgoyska dabka gaar ahaan saldhigan waa beri ayaa door dhaweed waxaa ka dhacay qarax baabuur oo loo adeegsaday baabuur qaf ismaydaami ah saldhiga ayuu ku leexday meel ku dhow ayaan joogay halkaa qaraxa marka wuxuu ugeystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo fara badan dad badan oo aniga iga ag dhowaa qaarkood wax dhintay iyo wax dhaawaca ayay noqdeen aniga iyo asxaab kaleo halkaa maraynay ilaahay waa naga badbaadiyey hadda waxaa meesha soo gaaray ciidamo ka tirsan oo dowladda federaalka qaybahooda kala duwan gaar ahaan laamaha amniga oo iyaa maaragtay baaritaano sameynaya dad badan oo dhimashadii iyo dhaawacyo soo gaareen ayaa la halkan laga qaadaya ilaa hadda weli meydad ayaa yaal oo ii muuqda oo qaar haween ay yihiin waa tahay colaad marka waxaad sharaxaadda naga siisaa khasaaraha inta aad adigu hadda aragtay ee dhimashada ama dhaawaca dadka soo gaaray intee buu gaarsiisan yahay dhimashadu ilaa hadda sideed qafood ayaa indhahaya ay qabteen oo inti aan hadda aan arkayo oo maaragtay dhaawacuna intaa wuu ka badan yahay laakiin inta hadda aniga aan arkay amba gawaarida ku duwatay oo jidka maraysay iyo mootobajaajka loo yaqaan mootooyinka oo haween ay u badnaayeen iyo ilaaladii saldhiga degmada waaberi gaar ahaan saldhiga iyo dadkii kale oo maaragtay jidka marayay oo ayaguna dhibaato ay soo gaareen marka ma yara dhibaatadu soo gaartay dadka shacabka iyo maaragtay dadka kale oo ciidamada isugu jiro saldhiga ka agdhowaa gawaari fara badan ayaa ayaguna sidoo kale gubanaya oo jidka marayay ma la og yahay inkastoo aad sheegtay in goobta aad joogtay ama a kaag dhoweyd marka qaraxu uu dhacayay haddaad dib u eegto wixii dhacay ka hor intaysan qaraxu dhicin ma la og yahay qaraxa wax geystay ma waxay ahaayeen baabuur yar mise gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyo kuwa waaweyn qaraxa maxaa geystay waaba kan hortay hortayda weli ku holcaya hortayda ayuu weli ka holcayaa gaari yar oo ahaa kuwa raaxada ah jidka ayuu marayay si automaatiga ayuu ugu leexday saldhiga marka qaraxa isla markiiba isla markiiba maaragtay qaraxu jidka ayuu galay marka jamal waxaa rabaa inaan kuu dhiibo qaar kamid a raggii iga ag dhowaa oo meesha joogay oo qaraxa iyo markii ay arkayeen gaariga meesha maaragtay ku leexanaya ayaan kuu dhiibayaa magacaada aniga cabdiraxmaan xasan baa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxaa arkaysa adiga waxaan arkayay baabuurka oo meesha tuusaa aayo u soconaya oo ku jiireeyey kabacdina uu markaa kacay qaraxi baabuur kacay muxuu ahaa qarax saarif buu ahaa baabuur saarif buu ahaa nooca saarifka looga yaqaano xamar oo ahaa boorkiyaa kaa muuqda iyo maaragtay qaraxii waxyaabihii oo maaragtay qaraxa ka dhashay marka ilaahay baa wax jira laakiin oo bini aadan wax ma diro laakiin qaraxaas waxaanu dhihi karnaa boqol kiiba boqol waxa weeye waxay ugu tala galeen iyagoo ku fishadeen laakiin annaga ilaahay baa na badbaadiyey waana la arkaynay waxaana marag ilaahay ka ahay ragga iyaga qeyb ka mida inay yidhaahdeen baabuurkaas halis weeye oo qaybi kacday kabacdina niseedka laamiga dhinaca kale hadda dad badan oo dhinacyadayna socday waa dhinteen waa dhinteen waa dhinteen weli agteena ba yaala unaxariisto kuwana waa yaaleen kuwa waa dhigbaxayaan
haweenaa arkayna bajaaj ku baafa dadbaas iyo lahooy iyo dhanka kale dad baa baabuur saarifun ahaa qaraxaas annagaa hubna inuu saarif ahaa hubna ahaa marka markiiba waa la sheegay markiiba waa la sheegay khaasatan waa raggayna qaar kamida in baabuurka dhibaatawaa isla markiina saldhiga ku wareegay saldhigii ku wareegay war baabuurka ragga qaar baa ka kacay meesha ragga qaar baa ka kacay annagaa kicin ragga qaar baa ka kacay laakiin ilaahay waana badbaadiyey shan nin oo meel wada fadhida oo meesha kasoo horjeeda oo u jidha shan iyo toban mitir baan ahay saldhiga waa kasoo horjeeda saldhiga waa kasoo horjeedna meelahaas meesha saldhigu yahay meesheeda kale baana fadhina sidoo kale jamaalo waxaa ila joogay isagana mid kamid a oo raggii aan halkaas la joognay magacaada cabdishakuur calisur maxamuud cabdishakuur waad waad arkaysa wixii dhacay bal maxaa indhahaada qabteen bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay mahad iskale subxaana watacaala na badbaadiyey waxaan awood iskale ilaahay oo na badbaadiyey waxaan indhahayna ku arkaynay dad oo gaararkeena fadhiyeen oo horteena kuna baxeen ilaahay waana badbaadiyey baabuur gaarif ah oo nin madaxa hiiro ku leh oo bilaan inuu leeyaha loo maleeyo ayaa afteena maray wa yar oo nala joogay waa ka shakiye wuxuu yidhi waa baabuurkan ma ma fahmin ragsigeeda mid way istaageen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qadaray inuu baabuurka islamarkii ku jiirayo saldhigii dhibaatadina ay meesha ka dhacdo ay dhimashadii dhaawac intaba waan aragnay badan indhahayga indhaheenaan ku aragnay yar oo baabuur gaariya watay oo agteena ku jiirayey waa meyd dad badan oo reedahayna fadhiyeen meyd waaye ilaahay awoodda iskale laakiin laakiin ilaahay annagoona badbaadi ilaahay waana badbaadiye waxaan dareemaynaa laakiin inaysan jirin weli maaragtay eh, dhawaqii dhawaqii dhawaqii dhagahaynu kasii qaylinayaa wasakhdii iyo dhibaatadii naga soo gaartay laakiin noloshii waan haynaa alxamdulilah waxaa muuqata yacni dayacaad fara badan oo jirta ayaa no- aan muuqana noo muuqata haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay dhibaatadaas naga waa tahay waaya aada mahadsan tahay Eh, jamaal eh, sida aada maqlaysid eh, raggan waa rag eh, goobta igula sugnaa waa yahay een arkayena wixii sida ay wax u dhaceen marka een hadda waxaa socda gurmad la samaynayo iyo jidadkii oo ciidankii ay soo gaareen amniga oo wax ay ka qabanayaan